cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashicuud iyo caweyskii haatan kusoo dhowaada
barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaad dhegaystayaal ku maqli doontaan facaylku hadduu ku saaqay hadduu seedaha ku gooyey haddaad anfacada ka soontay haddaad hurdo seexan weydey ogow dantu seeta weeye ogow amba weysi taayay facaylku siyaasi maaha siduu doonana ma yeelee qalbiga ruuxii ku siiyey ogow waa lala socdaay waa maanse la baxday jacaylku siyaasi maaha oo uu toddobaadkanna inoo hayo negeeye cali khaliif oo ka mid a dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington waxaan sidoo kale idinku hayaa barnaamijkan caweyska washington nin boqol doolar ku karfanay kun iyo shan boqoloo doolar iyo sidoo kale
miiraale hubiyo sida maygoodayamaamuda galabe
waa qayb afraad uguna dambaysa oon caawan ah idinka maqashiinayo waraysiga uu barnaamijkan caweyska washington la yeeshay fanaanka shay miro dacar oo degan magaalada hargeysa dhegaysta barnaamijkan caweyska washington ah kala socda waddanka ethoobiya oo aan labadii toddobaad ee u dambeysay wax idinka maqashiiyey maansooyin uu u soo gudbiyey barnaamijkan caweyska ayaan caawana idinka hayaa maanse la baxday jacaylku siyaasi ma aha isaga ayaa noo sharaxaya halka ay maansadan magacaasi ka heshay horta casi ibraahimay dee waxaa la idhahdaa waktigaa cajiiba mootahay oo waktiga waxyaaba badan ku baraya aad iyo aad markaa ninaan saaxiib nahay oo dee dhallinyara imika la iska yahay maxaan ku dhahdaa dee jacayladuna waa iska fara badan yihin moogtahay aniga jacaylada reer magaalka jacaylada imika tiradina ma garanaysaa haasaabaha reer magaalka innagaa ka hadlaynay markaa markaa imika waxyaabaha soo bartay waxaa kamid a dhaqanka soomaalida kulley waa la socotaay waxyaaba badane waxaa soo bartay waxyaaba maxarxad laydhaa iyo dadka oo la ismexraday iyo hablayina ma ismexraday waxyaaba noocaas hadda dhaqanka soomaalida aada ugu badan saad la socoto haye markaa ninkaasu wuxuu ka cabanayay gabadhii maxaan ku dhahdaa uu jacaylkii waayaha jacayl ka dhexeeyey baa waxay ka codsatay maadaama wakti fara badan dee imika ardayna waa la iska yahay moogtahay oo jacaylku waa iska dhibadaya caasho ibraahimay aad iyo aad waa lagu hubaa marka waxay ka codsatay in maxaan ku dhahdaa ay samaystaan waxaan meherxadka la yidhaahdo dee ay maxaan ku dhahdaa inta maxaan ku dhahda ardaynimadiisa ama waktigiisa ka hadlay ay waxaa yare qarsoon ma garanaysaa uu sii jiro dhexdooda si maxaan ku dhahdaa haddii kalena waxay u tiriba maxaan ku dhahdaa waxay u bandhigtay ku tiri war haddana in meerxada in dee malaha waxa waxaaga waxba kama jiraane waktiga ha iga luminine dee nabaadiinayna yaho kulley nooli koontee haye marka isagoo ninkii saaxiib ahay ba hawsha ay bandhigo wuxuu igu dhi muu dhibaatadaasaa jirtay bal maxaad ka odhan lahayd deetana waxaan ku weyy inantaad talaan kugu dhiibaya hadday taladaa kaa qaadatana waa boqol kala bixiyaana ku dhaafin waa gabadhii maxaan ku dhahdaa boqolkii geeli laga bixin jiriyo faraskee taladaa haddii ay diidana maxaan ku dhahdaa gabadhii ku dhaqi lahayd maaha faraha ka qaad markaa ninkaan saaxiib ahay halkuu tala badan oo habkaa iga tugayo maasada jacaylku siyaasi maaha la yidhahda anu dhiiban kuri gabadha u geeyo maxaan ku dhahdaa feedback iyo jawaabteedana adigu igu soo celi haddii ha idhahda markaad jawaabta gudbiso waa gartay markaa marka- maasada jacaylku siyaasi maaha saasa kusoo baxda waa gartay markaas sidee u dhacaysay anigoo gabadhii ku bilaabayo magaceeda aan fariinta u dirayey kadibna dee ninkaan saaxiibkan fariinta sii marinaya waxay ku bilaabmaysaa sagale quruxdii suleekha miduu radigeenu siiyay adaan tala kuu sidaayo hooyo saalaha iga mooda jacaylku hadduu ku saaqay hadduu seedaha ku gooyey haddaad anfacada ka soontay haddaad hurdo seexan weydey ogow dantu seeta weeye ogow amba weysi taayay jacaylku siyaasi maaha siduu doonana ma yeelee qalbiga ruuxii ku siiyey ogow waa lala socdaay markaa ti- waxaa jira maxaan ku dhahda casi ibraahimay ninka siyaasigaasay imika sheegin waxaa lagu yaqaanaa inuu isbedbedel badan yahi moog tahay laakiin jacaylku waxaa la yidhahdaa ma bo- ma baabo waa laga bogsadaana waa been markaa wuxuu leeyahay ninkan saaxiibkana jacaylkaasu siyaasi maaho isma bedeli halkiisi uu taagan yahay laakiin dee qalbiga ruuxii ku siiyey ogow waa lala socdaay waa gartay isagalay adigaan ku doorta hankaygu wuxuu i siiyey waktigu goortuu samaado markaan suuryada hagaajo markaan gacalkaaga siiyo wixii gobta laga sugaayey markaan nolol kula samaysto markaan gogol kugula seexdo kaasada iyo xambaarta sareeda markaynu gaadhna inaan saadaasha dhowrno adigoo aqalkiina seexda haddaan meher kula samaysto haddaan sulay kugu arooso sariiraha reer magaalka haddaan saddex wiig cayaarna dadkuna ku haysta saas hadduu rabbi uurku siiyo markuu warku suuqa gaadho sinaday weligeed taqaaniyo ogow ceebtaasa bayne dow dantu seeta weeye cidina sahal ugama boodo anugu samir baan ku leey hasayrin xaqaan ku leey wanaagga sid baan ku leey nasiibka sug baan ku leey intuu rabigeed sameeyey hablaha soomaalida oo dhan adaan carabkaas waaye ha noqon xadhig lama sitaana sareeraan kula rabaaye saruubiyo cadada jooji adduunyadu waa sitaaca ku sabir hawshaa ku leey haddaad sabarkayga diido sugaanta haddaad ka boodo haddaad runta saafi weydo naftaada haddaad sadqayso haddaad saymo u horseedo adduunka haddaad ka suusho haddaad samcigaaga waayo anigana saliimo yaana qabrigu haynoo sugnaado markaa maansadan jacaylka siyaasi maahana waa fariintaa ku socota gabadha waxaan ku dhahlaa dee dhinacana dumaashiga isaga nahay runtii waa garta fariintii ma la gaarsiiyey gabadhii ma tii eh, boqolka laga bixin jiray noqotay mise waxay noqotay midii aan wiilka dhaqi lahayn maxay noqotay waa la waa la gaarsiiyey waa la gaarsiiyey maxaa ku dhahlaa caasho ibraahimayo qisadu waa sii dheeraato markii dambe hees magaceedaba la yidhaha xayntaabkii wajaala iyo hees kaloo la yidhaahdo madhaafaan iyo hees kaloo la yidhaahdo facebook iyo heeso fara badan baa runtii ayaa halkii kasoo baxay oo hadda abanu ka wadnaa inaan riwaayad ka samayno qisadaa jacaylka la yidhaahdo qayndaarka jacaylka kurbaha ka mas-uula waa tahay marka gabadhii maxay kusoo gabagabaysay marka fariintii la gaarsiiyey dee fariintii qalindaarka jacaylka kurbaha ku mas-uulay ku dhamaato kollay sidaan anigu filayni si ka yara duwan bay ku dhamaatay marka ma sidii boqolka halaad ee geela mise sidaasay ku dhamaatay runtii sida anaguna ka filayno oo ahayd inay noqoto boqol kala bisha anaguna rajaynaynay ayay ku dhamaatay dee jacaylku siyaasi maaho inantii wuxuun bay ku kasbanaatay inay siyaasiyad noqoto maxaan ku dhahdaa iyo inay jacaylka bari yeesho qof jacaylka maxaan ku dhahdaa in la godgalo noqoto markaa waxay qaatay inay jacaylka la godgasho ilaa hadda meel wanaagsan bay noo marayso waar inaan kuulish waa dhamaanu ka sameynoo la dhaqayn daarka jacaylka kurbaha ka mas-uula waa tahay aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay anagii waxaan maqli jiray kun dhimatay kun ayaa lagu karfanaa hase ahaatee caawa waxaan barnaamijka noogu hayaa boqol lagu karfanay kun iyo shan boqol waa sheeko xiise leh halka ay xisaabtan ka qaldan tahay waxaa inoo sheegaya maxamed colaad xasan oo barnaamijka caweyska washington igala qaybgalaya Eh, caashi horta ninkan boqolka dollar ku karfanay kun iyo shanta boqol sheekadiisu waxay ka dhacday dalka ingiriiska magaalada london Eh, waxaa la yidhahdaa vic bryan deegaanka la yidhahda new westminster ee magaalada london ayuu deganaa marka wiilkiisa ayaa soo wata gaarigii uu lahaa meel ayuu ku baakimay waqtigeedu waa xadidnaa Een, marka baakinkii baa waxaa la saaray tikit boqol dollara marka wuxuu ku doodayaa waqtiga tikitka halkan la saaray iyo waqtiga uu gaariga meesha dhigtay intuu u yiilay ayaa wuxuu leeyahay si qalada ayaa la ii saaray marka wuxuu bilaabay dood iyo orod buu bilaabay Een, qoladii baakinka ama een, ciidamadii baakinka way isfahmi waayeen iyo qoladii qaabilsaneyd tikidhada wuxuu markii dambe qabsada looyer marka looyarkiina wuxuu ku dhammaaday in lacag gaaraysa kun iyo shan boqol oo doolar la siiyo laakiin wixii ugu dambeeyena ay noqoto un in la yidhaahdo waad gardarayd marka isagoo boqolkaas dollar ka doodayo kun iyo shan boqol wuxuu siiyey looyer looyer buu siiyey si boqolka dollar si looga boqolka cafiyo doolar looga cafiyo marka ninkaas muxuu dalaa ma wuxuu rabay in dadkani een, tikitka boqolka dollara siiye ama ganaaxa boqolka dollar siiye in uu tuso in ay gardaran yihiin oo kun iyo shantaas boqol uu u bareeray mise waxay ka ahayd xisaabtaba ka qaldantay horta ninkan eh, shirkad eh, kuwa eh, macdan qodayaasha ayuu shaqaale ka yahay oo dalka ingiriiska laga leeyahay dabcan waxaa laga yaabaa inuusan lacagtaa ka fikiraynin laakiin wax kale ka fikiraya wuxuu leeyahay ujeedadu ma ahayn buu yidhi in racdeeya boqolka dollar ee ganaaxa sidii aan kusoo dhacsan lahaa laakiin waxaa ujeedadu ahayd buu leeyahay in xuquuqda aan leeyahay ee aan u leeyahay in isdifaaci karo oo xaqayga aan si sharciga ku difaacan karo ayaan rabo buu leeyahay inaan muujiyo marka waxaan kari waayo yidhi inaan la hadlo qoladii baakinka ii saartay baan ciil dhuunta la kala go-ay ganaaxiiba ay siiyeen hadal kastoon ku yidhaahdo waa iga aqbali waayeen laakiin waxaan go'aansadoo yidhi inaan sharciga u maro oo aan looyar qabsado lacagna ku bixiyo si aan xuquuqdeedii iyo isdifaacigii bal u muujiyo marka mar haddii gartii dhinaciisa u go'i weyso isaga khaladkii la saaray oo la yidhi boqolka dollar ee uu kuu saaray ninkan sarkaalka ee dhinaca baakinada ka shaqeeya meelaha gawaarida la dhigto mar haddii isaga khaladkii la saaray ma qanacay oo weli weli waxa uu leeyahay boqol dollar baan kun iyo shan boqol ku karfanay hadallada uu isticmaalay ka mid ahayd ee wargeysada dalka ingiriiska soo qaateen boqol dollar baan kun iyo shan boqol ku karfanay laakiin waxaan diyaar u ahay sidai aan aaminsanahay si aan xaqayga u helo inaan ilaa iyo inta ay la gaarto oo lacaga aan ku karfan u leeyahay si aan boqolka dollar xaqiisa iyo xaqdaradiisa usoo muujiyo calaashaan si aan u muujiyo in boqolkaas dollar si khalada laygu saaray Laygu buu sa- la laygu jeedaa saaray lacag badan baan ku bixinaya marka ninkan khaladka buu la gami lahay qaladka buu la gami laaya halkan waad arkaysaa maraykanka way ka dhacdaa maalin kasta meelaha baakinada la dhigtahay tikid baa lagu saaraya baakin adigoo aaminsan in laga- lagaa gardaran yahay oo ay dhici karta xataa in lagaa gardaran yahay laakiin dadka qaarkood waqtigii oo eh, xasaasi ku ah oo ayna heli karin oo ciriiri ku ah lacagtii markaa tikidka loo saaro oo iska yar ayay iska fudaystaan oo iska bixiyaan laakiin haddii sharciyan waa raadinaya aad tiraahdo lacag ka badan midii meesha lagu saaraa kugu baxaysa looyar baad qabsanaysaa kow maalmaad shaqada u daynaysaa oo maxkamadda lagaa ballaminaya sii noqo iyo soo sii noqo noqoy soo noqo gaas baa kugu baxaya gaarigii shidaal baa ku baxaya marka dambe waxaad noqonaysaa adigoo soddon doolar ka doodaya inaad bixiso lacag gaaraysa kun doolar marka waa waa boqolkii kunka ugu karfanin marka boqol ninkan marka wuxuu doo kuwa taa waxaa looga cararayaa un waqtiga iyo duruufaha jiraa la fiirinaya laakiin ninkan taa buu qaadan waaya wuxuu leeyahay waan ka daba tegaya wax kastoo ku kacdo calaashaan wuxuu isleeyahay yaan mar dambe qaladkaasoo kale kugu dhicin haa qaladkaa oo kale iyo iskugu inkastoo aniga waxaas u jixinjixinba Ma- maygaa garanaya nimankan baakinada ku ordaya baabuurta yararkaa meelaha marmaraya
qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka caweyska washington waxaan dhegaystayaal caawa idinku hayaa qaybtii afraad uguna dambaysa ee waraysigii aan aniga iyo maxamuud ibraahim cali la yeelannay fanaanka shay miradda carow degan magaalada hargeysa een dadka qaara waxay dhahaan shay mire heesihiisa waxay jaceylka bas uga hadlaan waxay tahay asagaa wuxuu ahaa nin jaceylka ku dheer oo micnaha dee xiriiro fiican iyo jaceylka dhinaciisa nin micnaha looga dambeeya ahaa micnaha arrintaas maxaa ka jiro dee qisaan ba kaaga sheekeynaya anigu saddex sannadood baan wax jeclaa waxaan jeclaana waan garan waayo haye
bal jacayl baa iska kahaya maxamuud oo hadda wallahi inaana been ku sheegi haye jacaylkaas waxaan jecelahay oo ras ma jecelahay ma jiro laakiin jacayl baa haya heesaha jacaylkaa markaan maqlo xoogaa muxubo iyo kalgacal baa qabanayay haye marka waxa weeye jacaylku aad baa lagu kala dhow yahay dadka u- aad ugu dhow baan hay anigu marka saddexdaas sano oo ah wax jecel jaceylka ku hayay waxaa kula dul dhacda waa waysayaa waan waayey wallahi hadda inaana been ku sheegin haye taasaa ugu darane waan waayey waxna waan jecelahay waxaan jecelahayna ma garanayo waaw maxaad markii dambe kaga dabaalatay saddexdii sano kadib dee maxaa kaga dambaashay waa kii ila koray dee waa nigii kaaga shekeeyey jacaylkii u horreeyeyba waa kii bad iyo dee uu nala galay iyo aanan waxaan ku yiri im- imika ka sheekayn karin
Mm, mm, mm. mid baa iska soo booday markan oo aan caadi ahayn micnaha
Iska- heesa waxaa iska lahaa maxamed salawaan ay miraalaa la yidhaahdaa waa isa waxaan ka qaaday maxamed salawaan heeskaa iyo hees la yidhaahdo eh, dhagax buur tigaad baa leedahay heeska tigaad alla ileh waan maqlay maxamed suleymaan maxamed salawaan ha aad baan uxiisan jiray heesihiisa oo labadaa hees baan ka qaaday marka inaad eh, toonkaas aad soo dhoweyn karto miyaad u qaaday mise inaad ka helaysay mise inay dareen gaara kuu lahayd maxaad labada heesaad Maya, maxamed wallahi, suleymaan maya.
heesihiisa boqolaal Helitaan maxamed salawaan codadka uu sameeyey macnaha kuwaas ka helitaan ahaan baan u qaaday waa gartay dabadeetana waa isaragnay maxamed salawaan dee waxba adi waan qaadi kartaa buu igu yiri heesaha heesaan leeyahay ha wixii aad qaadi karto qofka hadduu heeska fanaanku leeyahay dee siday tahay u qaado aanu maaragtay wax dhibaataa ma laha laakiin waxaa xun matana fanaan baa hees dee qaadi jiray si wanaagsan loogu dhegeysan jiray mid baa kasoo daba qaadaya wuxuu qaadayana aan la garanayn oo waa gartay marka wuxuu ku leeyahay mar haddii adigu eh, codkaagu u qalmaa buu leeyahay inuu heesaan leeyahay eh, uu qaado ah haddaan saaxiib baan nahay haddaan wada qaado heesihiisa mid keliya raalli ka yahay baan nahay anigu
مخربي عد عيدي سمو قويدو لابو ميرش سقلو دبدو اسكالي ribay cadceediisu muuqan weydo lagu meersha sagalo dabadu isgaadheen oo lagu maqsuudo dadku wadama jirtaan ilameeshaatee
ka waxaan ka warantaa shaymir een, heesahaaga markaad fiiriso marka een, waad sheegtay mid qiso gaara ka hadlaysay odadii si gaara kuu taabanaysay ma jiraan heesahaaga kale furaha badan le aad qaado kuwa adigu een, aad safka hore soo dhigi lahayd oo haddii la yidhaahdo kala sooco aad inta kala dhihi lahayd qashinkaan laysaga dar laakiin kuwani meel looga haraa ma le ha ha waan soo dhigi lahaayoo waxaan ku yidhi qisooyinkii hore dee aad baa lagu soo sheekeeyo fiicooda dee dhowr iyo malaha dee dhowr jeer baa laga horeysa marka hees cusuboo sanaag la yidhaahdo ilaa anigu sanaag sidaasaan iska ammaan tahay haye oo beledkii sanaago barwaaqadu ka horso intuu roob barqadii helay balliyada xareedin haysaa u jiifaan hees la yidhaahdo goormaad qaaday waxaan qaaday adigu iminka sanad ka horba waxay ahayd beledkii sanaago barwaaqadu ku horto intuu roob barqadii helay balliyaduna buuxaan heeskaasoo ahaa yaa sameeyey markaa waxaa sameeyey nuuraddiin nin la yidhaahdo n ugu dambayntii sheegow adigoo soo koobayo maxaa fariin ah oo aad u gudbin lahayd bahda jacaylka oo heesahaada aad u dhegaysto dadka hadda kadib wax jeclaan doono n dadka hadda wax jecel dadka heesahaada ay maaweelada u yihiin oo dee xaaladda ay ku jiraan inay uga baxaan rabaan maxaa fariinoo u gudbin lahayd macnaha wallaahi waxaan ugu diri lahaa horta aad bay umahadsan yihiin dadka heesahayga iyo maxaanku idhahdaa xikmadayda aad u dhegeysana waan u hambalyeynaya waxaan leeyahay sidaad loo jeceshihiin malaa'igtu ha idiin jeclaato annaguna waa idiin jeclaanaynaa waxaan leeyahay jacaylku wuu iska xaasid badan yahay yaa in xaasidka laysku maqlin ha laga digtoonaado
baryaba arrin baygaasiya suniyo unbaan qabaa sirtaydii baa beryahan samada lagu maalayaa baryaba arrin baygaasiya waraysiga fanaanka shay miro dacar iyo guud ahaan barnaamijkan ah waxaan dhegaystayaal ku soo afjarayaa heestaasi dhegihiinna ku soo dhacaysa ee uu qaadayo fanaanka shay mire inta aan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo
waxbad yarsa lugsante si fiican wax iigu sheeg haddii kale aansinnaba shakada laynaga saadhay waxbad yarsa lugsante si fiican wax iigu sheeg caashe ibraahim aadan caashe cuud aad baad u mahadsan tahay barnaamijkai caweyska washington ayay nala socodsiinaysay